أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الثاني درسي اللوات- لمات من دروس أبي شجاع في الفقه الشافعي رحمه الله رحمة واسعة نبدأ ما تبقى من أحكام المياه بما إرنيه أو أنت لك داهر قاضو أو نجاس كو داهر يام بنا نداس تضرب بي وإرني هشال شيغني ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البردي dersigii horaha ka sheegni koowaad dersiga lamaad markuun geelka may ku bilaabanaya uma almiyaahu biyoogii alaa arbacati aqsaamin qiibyaalo afar ayaa inshal bahayaan biyoogasma inshal bahayaan afar qiibooda inshal bahayaan biyo oo in lika daahrig aado binaa un harin todoba biyo ee afar qiibood yaliin qiibii koro qiibta koowaad may la reey daahirun bii daahire mudahirun daahirya gayru makruuhin kiili kahaday sharciga laka kahadi gaarshayna ee isticmaalu isticmaalshay biyo usuuna daahir waaye haddii eh, shay kala nijaasowey lin adeegsadoona nijaasnimadiia ku saari kore daahiri koro makruuhna ma ah wahuwa maagaas may balereey almaau lmutlaq maau lmutlaqa linkase fi isilaahi lfuqahaa raximahum llahu tacaala raxmatan waasica biyo yoona daahire wal kala nijaasawey kale qeyrsho ena daahiri koraan may waaha oo sharciga ilaahayna kiraahi inka hayne oo may waaha nadiifke maylankasey fi fami yani fi curfi lfuqahaa maylankasey maa lmutlaq yalare almaa lmutlaq maa lmutlaqa lare marka maa lmutlaq sharciga ilaahay may baan kasey waxyaabahaas un haddaha sheegni ماء المطلق نوال كسام مركون ما ين الدليل انها والأصل في ظهورية الماء المطلق ماء المطلق ان الداهر يعني ما يبقى الدليل انها ما رواه البخاري إمام البخاري حديث كوري حديث لما بغلتم التضبات اي وغيره إمام بخاري غير شيء حديث كاس أقول لك ويري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي أبا هريرة يا ميري حديث كي مشهور معروف كهاي أو أبا هريرة weriyaw imaam bukhaari keershay in weriy lanki reer baadiga ay masaajidka nabaga ka dhex kaaday masjidunabowi oo rasuulkii saxaabada ka jaraan yaa ka kaaday qaama acraabiyun la reer baadi ayaa istaagyeeri fabaala fi lmasjidi masaajidka ka kaaday ka dhex kaaday faqaama ilayhi naasu dadkii aan istaageen liyagacu bihi ini lankuusiga ee edabdaradiis masaajid nabaga ka dhex jara oo haddana masaajid ilaahay ka dhex kaaday ini edbiyaanga dadkii in istaagen faqaala nabiyu ma eray sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay dacuuhu lankaas dhaafa eri liannahu nabiyu raxmati ahaay rasuulka sala allahu alay wasalam le borboleegma leh lanka dhaafo ku tabo dacuuhu dhaafa eri lanka wahriiqu calaa bowlihi sajlan min maa-in haddiiba kaadidiis dhammaysada biyi wadaan biyo ee ka kor shabaari meeli kaadida deerti biyo ka shaba bes faqad o dhanuuban min maayin oo masme ah dhanuuban ka shiba oo min maayin ah biyo ka shiba waay wadaan oo biyo ah ka shiba fa inamaa bucithtum isimay lahasiin biyey haddii dadka muslimiinta etiin muyasiriina isingoo dadki ilaahay anfudusaayasaan oo anka adkaayaan umuurtiyo i dhaganka iyo calaaqada iyo hariirkaba walam tubcathuu ilaahay ma hasiinbiine mucasiriina ini dadka ka ulusaaytanoo shiddo ka abuurtaan dadka ilaahay ma hasiinbiineer taas macnishee may ka tusaasee rasuulka sala allahu alay wasalam maa raxmadiis orda dadka oo dadka ilmaga hadii lanka haddii sheega jaahilku ay ilma aan lahayn lan macduure lin udri waaye liannahu haddii us masaajidka qiimadiisa iyo xurmadiis kasa lahayne masaajidka maka dhaha kaadii lahayne meel aad iyo aan haysada masaajidka haddina markii lanki kaadii dadkii markun jawaabti la sii lahaay oo lankun qadabkii nabaga meeray dhaafayr lankusuge mebelaylan oo baahan waay ini la ogeysiy dacuuh markaasaa meeray madius meeli ku kaha oo kaayaysan isu dhamaaysada wadaanka shibe rasuulka maylereys lama siyaabadba dhiyaasa lanka ini kaadi usa kaadiyaw ka goto naftiis caafimaad handhaawac deersida diida yeelay rasuulka sala allah alay wasalam may kale dhigi kortee lankan hata hal meelay ka kaadi oo ay hadii laka qayli oo la buriy ini kaadada meelo badan deersi oona dhiyaas oo sii badato sheegay ilaan sheega mal mal badiyaw sheegka xun mal badiyaw may kale ku rataba maasee may lanka bini aadan waa ay kaadi kaadana waa la daawayi karo mushkilo male mushkilo wiin mae biyolaka shabee bes dhahaari nagdaas lidaalika may erayhin isingoo dadka ilaahay enfudu saasanga ilaahay hasiin bii maahin isingoo dadka ulu saasano shideesan ilaahay mahasiin saaran marka hadduu suma in daliil siduha ee xadiidkan kan ah in daliil siduha ee maaulmutlaq dalwan yani yani maaulmutlaq waay wa mithluhu adnuub yani maaulmutlaqa laka jeedi maaulmutlaq marka maaulmutlaqa ini bii hala yani daahir eh walna daahiri kor ey xadiidkaasaa daliilinga waay mawelay bii ka shibair nabiga sala allah alay maaulmutlaq waay mahalushaahidka isku fadaa hadda kaas waay mahalushaahidka laakiin isuga ay mayla sheegay ini muslimay markii madidamha muslimi markii aragay raxmada rasuulka sala allah alay wasalam ma eray leerahay ilaahu anina mahmadle inigna hariiso ilaan kale ha ku hertiina inigna hariisato ilaan ha ku herin inigna hariisato sida an saamay nabaga jeeladi rasuulka markaas hatan usigiina inxiraafa galay argaas toosi ma eray he yaa araabiyu ina raxmatallaahi owsau mina yani lamaadeen noo badan tair umuto kale o dhan adeega kortay war lamaadeen noo badan aha isku dhaafiyoo kalena laga hariiso eri allaahuma irxam ana wa muxamadan wal yani markaasa mayray dadka dhan ilaahuna hariiso eri hadan usugini toosi marka nabu muwajihahay xigmadaasa lahayd marka hadda mahalushaahidka may waa almaa lmutlaq biyo koowaad waaye walna daahiriye may waa usuna daahiru heer shayna daahiriye hayru makruuhin isticmaaluhu isticmaal shay kiila ka haday heer shayna ay waaye ma umudlag markan kaasa leere kan koowaad waay giibta koowaad oo biyo ka tirsan waay ma umudlagaasa kuma deec ma umudlag marka fogahada yani shay bi shileediis laka magaa waay ma ulmudlag markii laleeyi kaasa laka weda ma umudlag kaasa laka weda waaye غير مكروه وهو الماء المطلق معناه ماء المطلق ميلك ويدي بي ليلاري والإطلاقي mayla ku idlaagay aan geydin laazimin geed biyoogaas laazima umaki hirin biyi yala eri koro geyd laazim eh yala ku idlaagay macnaa may may buwaa geedka laazimka la diidaa may kumante maalan biyoogi bere oo kale biyo haddii aani biyo layska dare beri la ere beregi yala ere biyi shaleedi oo ma la eri koro yacni geedaa ka hirin walaa ka hirin biyoogi berega ha ini la eri waayo biyoogi zacfaraanka ha ini la eri waayo ini walla ka sheeg waayo maku maku baha karo maa u werdi maa u yani yani saasan lere geedkaas markan geed laazimaw bii oo geed laazimaw an wedine lere maa ulmutlaq geed laazimaw lere may bahi geed oo hayru laazim ah haddii biyo wedado yani yanfaku canhu haddii la fadaaw biyin wala er kor haddii la fadaaw biyon yani maalan biyoogi eelki biyoogi warti biyoogi ashuunki biyoogi haanti biyoogi baddi saasoo kale la er koro markun geedkan wedadaan laka daro haay oo magaan laka ilaafeyo haay biyoogi eelkii lileey maaul bi'ri yani bi'riga haddii lifada walku dhaafi kor geed oo munfaq laazima meh haddii lifada biyi shareedi oo leer kor biyoogi eelkiina waa leer kor geedka oo kale kaas oo kale walmada maa umad lagamay leree markun geed laazima biyi an wedine lere biyo yoo e markun daahiru geer shoona daahiriyaaya kan lamaad biyo may waa wa daahirun biyi daahire mudahirun غير شيء داهرياو مكروه استعمال استعمال شيء كراهه كي هر ما هاي داهرة هاي غير شيء داهرياو ولا نجاسة وكلام كرت إلا إن داهري لكن ما استعمال شيء كراهي ما هاي كان وش داهرو غير شيء داهري لكن الاستعمال يلا كحده شرع يعني كستو والك والك في لي شرع خلاف الأولوي ميلك ويدكاس وهو الماء المشمس بيل إرياي واي بيل إرياي biili iryaay maylik weede wal ku laay mushamas fi inaain min macdinin yani baxari shams biika ku laadi waaye weel oo way waaha kuleel jih yani hele kuleel e meelo dhaki oo biyoon eed kuleelan eyin waaye biyo yoo ee sharciga ilaahay hoobo yani weel dhul hele kuleele eh biini meel edle la dhikay weel ka jareen weelkin dhulkan dhul eedan kuleel ay bii meelo ka karkari oo kuleelkaas iriida ku laayta isticmaalsho haddii la isticmaalo walwal yani walwalka dhagada koro wal daahiri koraa yoona daahiru laakiin way makruuhaa in la isticmaalo bedenan hega bedenka jir ahaan in la isticmaalo shariga ilaahay kiraay lan may la reehin may baa fogahada sheegana yusabibu marad albarasi yani baras oo kale jirida baraska oo kale ya sababe amase meeboonhayna hoob sababneena ziyaadiyey hoob hordhaan jarin baras- baraska ziyaadiyey yani bedenka fiiri bedenka waay wala lanka hadaw bedenka waay laakiin shuruuda leya shuruudismay kuma daaha inay meeli biyo yo yaalan inay qudari ji- dhul oo waa mandiga ba oo eh, eedan kuleel ini atwaay kuleelsha zaaid ay ee haar ah ee sida mararka qaar khaliijka oo kale iyo wadamada eedan kuleel mararka qaar oo kale guyuudaasa leey geedkaasaa wadad waay biyogaas markun kiraahi walaalan ka hadi bedanka biniaadanka in la isticmaal liannahu uduro inay kiridoo suurtagale may la shardiyay biyo ini horta dhul kuleel madi kiraahiylile bedanka lanka hadaley in la waraabiy in laka goboysid yaa kiraahi ah may la diiday ini udur sheenoo laku yaaba mayeelay ma shardaha biyo ini dhul kuleel kuleel shoono zaaid ah ini ini horta meel makaanka ay may kale la shardiyay macdin oo dahab iyo fidla an hayn biyo inay ka jaraan waay weelka oo ka jaraan inay dahab an hayn fidla an hayn haddii dahab iyo fidla ka jaraan dahab iyo fidla almaha ugu haw weel kale kale inay ka jaraan may la diide weelka oo ka jaraan ya may laku yaaba inay wal ha ku gohaan may ha ku goho kora yacni weelkaas wal ha ku dhiyi oo kuleelkaas biyo saamay ka dhaha jar inay jirkaa ka dhegaan markin jirka dhaawac deersiyaana la diiday fogahada saasa aheen fogahada saasa ereen walidaalika markan biyoogaasna isuna kiraahi waayo biyoogaasna isticmaalsho bedanka lan isticmaalo kiraahi laakiin wal nijaaso walka dhaga kor doo yoona daatidii oo daahir waayo haddii aad ka deeraagna maka nijaasoyaayaan kan saddexaad biyo saddexaad wa daahirun bii daahir e waaye bii daahir e waaye ghayru mutahirin kii wal daahir yaw gheershe biyo eenti oo daahiru laakiin bii kaleen yani ashyaa kale nijaasowi halka daahiriyay hoobeer ma daahiri koraan غayru mudahiri wahuwa almaa lmustacmalu bii la isticmaali waayo bii mustacmale macnaa weyse lan isticmaali weysidii qofka weyse la-aan tahay xadathul asar ka qabi yaa intii weysaasidii biyoogi hooriyey meelaa ka hooriyey biyoogi oo meel niiska seedi biyoyo jirka hooba hubnaashay markaas uska weysaaysaay huban ni- yani meel nijaas la hariirtan lahayn biyo meeli ka horsi biyo daahiru laakiin bii la isticmaali biyoyo hooba ka taabadaan maka nijaasoyaayaan walkalena walan adeegsadi karo laakiin eh, yo- yoomaka nijaasuha laakiin mayba karta anin lahayne wal nijaasowey ma daahiri koraa mar lamaad ma daahiri koraa may welay bi mustacmale mustacmal macnishe may waha may laka korweelay xadathul xadathul asqar amba xadathul akbar ya laka korweeli markaasa mee laka hoori bi waay eentiyoo daahiru hoob nijaas in la hariirsana laakiin eh, wal kale malka daahiri kor wal hordhaan nijaasahay ma daahiri koraan taasna may daliil nga ahaa maa rawaahu lbukhaariyu xadiis imaam albukhaari weriye raqamka boqol sagaal i kooda ka weriye Mus- wa- imaam muslim may weriyey kun li boqol toman ili raqamka ayaa ka weriyey an jaabir ibni cabdillah xadiidkaas jaabir ibni cabdillah weriye radiallahu yalla ku weriyey radiallahu canhu qaala meerey jaa rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam ilaahay rasuulshiya kooyay yacuudunii usoo iboogdaa waa iinkoo yeer jaabir ibni cabdilaahi oo jirin ilaahay rasuulshiya ha iboogdeer wa ana mariidu aan oo jirin laa acqilu hataa walnahad aan fahmaan yani jiridii aan jiridii ya miirka oo qaadi jiridii mararka qaar qofka sukramiyaas anoo noocaasa ilaahay rasuulshiya ha iboogdeer rasuulka sala allahu alay wasalam saabisha iboogda jari saasahay fatawada'a nabaga markii i ariga weysaasidii ari madii weysaaysidii rasuulka sala allahu alay wasalam yaa weysaaysidii markii weysaasidii wasaba calaya min waduu'ihi weysaadi biyoogi uska weysaasidii yameelka hoori biyoogyohaya markii dambe yaa iishibi yaarya iishishibi biyoogyohaya iishishibi meeli markumayl ku qaaday haddii biiha oo oo raful hadad lan isticmaali haddii nijaas haada fadna oo daahir eenti oon haada fadna nabiga sala allahu alay wasalam jaabir ibni cabdillaahi ma ka shibi lahayna markuma daliil inga ta biyogaas ini daahiri inga daliishu ay waay laakiin wal kale ma daahiri koraan ee yoo daahirnimadii yoo layka agda bes waay bes waay wadaliilu kowni gayru mutahirin waay ini oo biyo walan daahiriyaan kaas ini daahiri inga daliil inga hadiidka jaabir ibni cabdillahi ini oo walan daahiri koraan may daliil in aha maa rawaahu muslim imaamu muslim hadiid wili oo sulma jaralan boqol siyeetun ised raqamka eh iwagayruhu can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay slam qaal laa yaqtasilu axadukum axadkiin ay ay gogoysine ahin abaga fi lmaai daa'imi bii joogta eh macnaa bii fadhiya oo an socon inti dhexgala ahadkiin ay ka kordhigna ka gogoysine eh rasuul sala allah alay slam wahuwa xaalusuna junuubankii janaabo gabeeyey bii fadhiya ahadkiin ay ka goboysinay isoo janaabo gaba biyo hooba socdaan webo oo kale eyin amboo il oo kale eyin walka goboysida kor laakiin bii meel fadhi oo meelka jara dhati oo in la dhexgala adoo janaabo gabt malka goboysida kor may la diideen faqaaluu may reena saxaabada yaa abaa hureyra abaa hureyrow kayfa yafcalu haddiiba linka goboysaan biyooga fadhi maylika suubiye gaala may reehin yatanaawaluhu tanaawulan qofka biyo hadarsay ha qaadadee weela ha qaadadee madaasa ka goboysa laakiin biyo intii dhaha fadheeda maya hadiidka markumaynin faa-iidoha gaboysidooka bii fadhii laka gaboysida oo an socdaana yukhrijuhu can duhuuriyatihi biyo daahirnimadii ya ku bahaayaan haddii biyo daahirnimadii ku bahaana qofkii meeli ka dhaha jaray ka gaboysidaayin walman faa-iidoyaan saas daraadiya bii fadhi mal dhahgala malka gaboysida banaanka laka gaboysida ilan biyo dada waraabe hoola laka qobsade adahooba dhahgala markun biyoogi aantiyo daahiru laakiin walkalma daahiri koraa markoo kale biyoogi afaada alxadiid anal filmaa yukhriju can duhuuriyati wailaa lam yanha markankaas xadiidka maylik humbaare reena fogahada cala almaai lqaliili biyo yar biyo yara ku suurta galaas yaanaw biyo madiyadin lamaku lateen ku yidhin hoob ada dheh galo ka dheh gawaysata mustacmala nagadaayan markan dahaare kale malan edeegsado kor walkale malka daahiri kor biyo markan qaliil kuwa lere wa hukmu lbuduui fi hada hukmu lgusli ka weysaasiyooshay dhat intii aad dhehgal ka dheh weykaasiyooshayn saas oo kale le waayo lianna almacnaa fiihimaa waaxidun wahuwa rafcu lhadathi markun biyo hoobi yariin mal dhexgalo kor maanmalka goboys kor bii fadhi marka kaasna mayle rey bii daahir ah yoolay daahir ah laakiin walan daahiri korna bii oo la isticmaalay oo lamagu lateegno ku yar oo marka hadad kor weelooshay lin isticmaalayo biyo yoo eentiyoo daahiru laakiin lan kelma daahiri koraan waayo wal kelma daahiri koraan nijaas kelma daahiri koraan kan afaraad may waal may balle reyhim kan sedexaad kan koowaad mahay maalmutlaq kan lamaad mahay biyo oyo daahire laakiin isticmaal shoona way waaha lakahdaw wal kalena daahiri koraan biyo la iryaay kan sedexaad mahay daahiri gayra mutahirin waay shay usa daahire laakiin wal kalena daahiri koran biyo la isticmaali iyo wal mutagayiru biyogi doorsoomay bimaaka doorsoomi khaaladahu dhehe min adaahiraati may waaha lamadaas waa yool bii la isticmaalay mustacmal ah meel laka kulmi intii laka weysaasi la hoori ama intii laka gobaysi la hoori ama yoo meel fadhiyaan lamaqulatan yoo ku yar la dhexgali biyo yoo mustacmal waa yoo daahir wal kalma daahiri koran hoob nijaasan la hariirsan iyo mu'al mutaqayiru bii door soomey bimaa khaaladahu wal ka darsamaya ka door soomi oo mina daahiraati biyoogimay dhaha ka darsamay aani ka darsanti insuba ka darsami yacni ashyaa daahir ah eentiyo daahir ah sheeyo dareeri oo eentiyo daahir ah biyoogi dhaha galay biyoogina door soomen oo saaftiyo isbedeli biyo yoo ena yoona mustamay waha yoo daahiru biyoogi elen en daahiri ka daranti yoona biihaayan yoo daahiru laakiin wal kalma daahiri koraan may weelay biinimadii ku baxeen maga kale baseen waa umutalaqnimadii ku baxeen ah in laku soco sheeyka laku biyo biyoogina suurtagal mee madi ka darsameen kadib sida maskagii oo kale osbadii oo kale wa naxwii maa ka darsanti biyoogina door soomeen yani biyoogii door soomeen liannahu asbaxa laa yusamaa maan fi hadi lxaala xaaladaas bii male raayo maga kale barsadeen biyoogii berigii biyoogii kadaa bii kale barseen geedkii oo oo laazim ka hay maylerhaay yag yag yag gali ma almutlaqnimadii ku bahayn geed laazim ee weeldadaan lamadaas maduyoon eentiyo daahire laakiin wal kalma daahiri koraan kan afaraad may waa wamaa u najisun bii nijaase waay bii nijaase yoo bab nijaase biyoogi wamaa u najisun bii nijaase waay biyo haddii marba nijaaseyin wal makiin qobadaayan waay wamaa un najisun waay maa u najis may lare waa kaas wahuwa aladii xallat degday fiihi ladiiga fiishay najaasatu nijaaska degdi waay bii oo nijaaska degdi waay nijaasa ka dhiidi wawa usuna duunal qulateen lamqulladeena ku yidhi bii lamqullateen ku yar oo nijaaska dhiidi ya ya leree bii nijaasowi biyo yoo eyoona way waah nijaas waay bii markun sediidasan shalbahayan oo kaana ahaaday biyo qullateen lamqullateena ahaaday fataqayara doorsoomi biyoogii iyo olla mugulateen kuyiriga nijaaska dhiidi nijaas waayanga haddii doorsooma haddii doorsoomeen ama lamagulateen iwalku badan ahaayana biyoogi laakiin doorsoomeen oo saaftay oo safo kumada isbedeli ma isbedelay midubkii ma isbedelay urkii ma isbedelay dhadhankii saas oo kale biyoogin marka noo aasoo beegna nijaas weyn bii madun shantan aan shalbaan shantan iibood bii wal daahiriyaa usuuna daahir eh isticmaal shayn lan ka hadaan biyo usu daahire wal oo nijaasow hooblaka dhagoona daahiriyaw kalamaad laakiin in la isticmaal hoogay sharcig ilaahay nacay kiraahi ah bii la iriyaayay meel yani qudra amase mee gobol kuleel eh kuleel shayna macruuf eh xaraaro ulus leh bii oo weelka jarika ku laadi waay weelkana dahab i fidla an haayna may leedahay bedinka malan isticmaalo kor laakiin wal walka karsada kora waan dharno walka dhagada kor nijaasoosu daahiri kor bidin kala lindiidi fugahada may leynaha mayla ku yaabee inay uduro dheliya baras oo kale ama baraskii ziyaadi weelka dahab i fidla hoobka jaraan walma dhawaaw dahabka i fidla ma weelay jermi maha ku goha walma ha kugohen laakiin kuwan kale kuleelkan haddii zaa'id nagada inay weelka wala ku goy wali weelka ha goy adaka saamayo laku yaaba kan lamaadna may waa kan saddexaad bii daahire yoolay daahire waa lan daahiri korin bii la isticmaalay hadad kor weelowshay waxyaabahaas lan isticmaalayo walmutaqayiru bimaa khaaladahu iyo shay biyoogii oo ka darsamay ka doorsoomi bimaa shaygii ka doorsoomi khaalada dheehay maag dhey mina daahiraati ashyaai daahiraati kumade kan afaraad wamaa unajisun bii nijaasowa bii nijaasowa may la reey wahuwa aladii xallad fiihi nijaasatan biyoogii nijaaska degdi waay nijaasa ka dhiidi wahuwa usuni duunal gulatayn lama gulatenga ku yiri lama gulaten ha sheegnay boqol iyo sagaalon litir wal ku yar waay nin kooy doono insha allahu tacaala boqol iyo sagaalon litir bii ku yar waay amase ma ahan konton iyo todoba centimeter masaaha dhon bii kaja bii kajar wal ku yar waay wal ku yar masaa intaas wal ku yar ow kaana ahaaday maaga gulateyn lama gulatenga ahaaday fataqayara doorsoomi embibiyo lamagulaten ahaayna ree doorsoomen yoo lamagulaten ein ya doorsoomen lamagulaten yoo ein ya doorsoomen biyogaasna hoob saas nagdaa nijaasa may daliilin aha xadiis weriyeen alkhamsa macruuf yani an cabdillaahi ibni cumar aliku yiri rawaahu lkhamsatu an cabdillahi ibni cumar radi allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuulshiga dheegeera waa haal yus'alu la weydiiyaayo can ilmaa'i biyo hogan shay la warsaw nabaga yakuunu bilfalaati biyo arle lama deegaan oo bahgooye ah oo la warsadaa hogan shay min alardi dhulka ilaahay kumade wamaa yanuubuhu min asibaaci iyo wamaa yanuubuhu min asibaaci waddawaab biyogaas oo duwaagda iwal welbana galaayaan wamaa yanuubuhu yani may gale markaas yanuubu may likwedehe may ororey xaywaanaadka kale oo dhonga gale biyoogii arle oo lanhaftiisna lama deegaan eh ya yaalan walkastana galaayaan mayba ha ororey markuun xaywaanka dugaaga walkasti ha ororayaan faqaala mere biyoogaas hugunshow may eler yaa rasuulallah faqaala mere idaa maa idaa kaana almaau biyo haddii qullateyn lama qullateyn deeraan lam yaxmal lam yaxmil ilkhabatha nijaas mahumbaaraaw macnaa nijaas walma ku dhawaasoo er macnaa maylan fiiriyay biyoogi hoob lamagulateen dhonyin dugaagaag waraabi'i maama nijaas waayan lamagulateen walkubadan hoobeyin wa fii lafdin may haaye liabi daawuuda lafdo oo abi daawuud wiriyey raqamka way waahan maynaka wiriyeyhe lihidun ishan fa inahu laa yanjusu biyoogaas ma nijaas waayan hoob lamagulateenba dhonyin iyo walku badan may kale waa mafhuum lxadiidi marka xadiidka mayliku fahmayay mafhuum shay ahaa maadaama nabiga eri sala allah alay wasalam idaa kaana almaau qullatayn biyo haddii lamaqullateen ayin lam yaxmil ilkhabatha yeeri haddii lamaqullateen aan hayn mafhuumka meelika jara markunkaas waay haddii lamaqullateen ku yari mayliku bedelay mayliku fahmayay idaa kaana aqala min qullateen lamaqullateen haddii ku yari oo markun iyo xaywaanaad nijaase galaan yanjusu biyoogi nijaasee walow lam yataqayarhaab ay doorsogna mafhuumka xadiidkaasaas lagu fahmay wadalla calaa hada almafhuumi mayba tuseeye maa rawaahu muslimu imaamu muslim wali weriyi oo xadiid raqamshay ee lama boqol toddobaatan isiyeed an abi hurayrata radi allahu canhu can annabiya sala allahu alay wasalama ilaahay nabishay qaala meeray ida stayqada axadukum axadkiin haddii hakaha min nowmihi hundurmeediis haku buraariga hamiinkii hunduri falaa yaqmis ay gelinee yadahu galantiis fil inaai weelka ay gelineer axadkiin haddii hundurmaha kukaha galantiis ay weelka dhahgelinee madius hakaha ilen hataa yaqasila anti ku dhagaa haa galante talaatan sede kol ku dhagaaw galantiis ilaa sede kol ku dhagaaw banaanka yani biyo si ad hankata oo ku dhon jiifti biyo lay weelka ingelidoy saasay rahi nabiga sala allah alay salam tan may daliilin ataa islaamka fiiri diinta islaamka ilbaxnimadiya ee dhahaarada sida inka dadaalaa islaamka yaa daliilingay meereelankii oo ku dhon jiifay hunduraayin durmeed hoobhaa ka hoobhaa ka ay galantiis weelka gelinay hataa ay qasilahaa inti ku dhagaa halaatan sidikor ku dhagaaw sidigoor ilaa isu ku dhagaaw galantiis si ciladay nabaga meeray weelka galanti la galowka maylan diiday fa inahu laa yadrii shaqsigii ma oga eri eyna baatad yaduhu galantiis meel bariday oo ka barigal oo ku dhon hunduraaya lanka ilaa hundurmeeda caqliga wal kootabiyaasi galanta meel oo ku dhon gilidi mooshiidi nijaas meel lewa ka labtay meel ka taabati oo ku dhon galanta ma koob adaa ka tiraabti galanta anti weelka adan gelin kor in galanyaaga la nadiifi waay taas mayna tusaasay ilbaxnimada islaamka iyo taariikhda islaamka ilaahay yaana tusmay kalena tusaase markun biyoogi hoob lamagullateen ku yariin haddii galanti laalla nijaaslati la geli hogon ahaan biyoogya nijaasowe adina nijaasa ka goboysaase emba waraabase emba saasu saasna yaan walku qaade hogunka markun biyo hoob lamagullateen ku yariin nijaasowe hadiidkaasa daliilin e may kale yani mafhuum ahaana lagu fahmay hadiidkii eri idaa kaana almaa gullateen lam yaxmil khabatha lamagullateen haddii biyo deeran nijaas muhim baare haddii lamagullateen ku yariin nijaasa dhabaasu haddii kun ahadkiin haddii ha buraarigo hundurmaha kukaa galantiis biyo ay gelin ilaa sedikol ku dhugaawna hadiidkii biyo hob lamagu lateen ku yari nijaasowaan biyo nijaasowe waay faqad naha mutayaqidu min nowmihi an ilqamsi khashyata talawuthi yadii binijaasati hayra almar'iya nijaasusan argaan galantiisla tala ku yaaba markun weelka nijaasow walaas dhog mayna tusaayan biyo hob lamagu lateen ku yarin nijaas hooba ka dhiidoba nijaaso waayaan hoob lamaguleetkan ku badan yiine ilaa ku doorsoomaan ma nijaaso waayaan saas waaye lamada xadiidba markuun saasaa shal sheegayaan waaye lamada xadiidba saasaa shal sheegayaan lamada xadiid saasaa shal sheegayaan haddii biyo doorsoomaan lamagullateen doorsoom wa daliiluhu inil biyo hoob lamagullateen dhonyin yani hoob doorsoomaan nijaaso waayaan maanaa safidiisa isbedeli biyoga midubshi waa isbedeli nijaastii ka dhiidi sababtiye safidii waa isbedeli ama biyoogii dhadhankii hordhaan lahayn ma dhadhan kale weeldhadeen ambe urkiyo ha ureen biyogi nijaas waayaan waay laakiin hoob ou saafti ou yani may la rahin ahadu halaathati kaafinga la rahay sediida safa tookumad ee hobleel kifaayo waaye sediida bin isbedelaan shardamee may daliilinga arrintiyeedeen ijmaaca daliilinga ijmaac waay gaala meerhe imaamu nawowi fi lmajmuuci iyo ka sheegi gaala ibnulmundiri meerhe ajmacuu may ka kulmeena ana almaa alqaliila culmadii may ka kulmeen biyo yar aw ilkathiira biyo badan idaa waqacad fiihi nijaasatu nijaas haddii ka dhiida dacman faqayarad nijaasini bedelo dacman dhadhanshay bedel ow lownan midushay bedel ow riixan urshay bedele fahuwa najisun biyogyo ahay nijaasow yahay wa amaa xadiid xadiidkii rasuulka ahi sala allahu alay wasalam almaau dahuurun biyo daahiru xadiid noocaasaa jari almaau dahuurun laa yunajisuhu shay-un biyo daahir waay wal nijaasi awma jar ilaa maa qayara dacmahu dhadhansha haddii isbedel ma hoo yari iyo hoo badanyi iyo hoo kaleeba biyo wal nijaasooyi korma jar ilaa dhadhanshay isbedel maahin oo riihu urshe isbedel maahin xadiidka noocaas ayaa jara xadiidkaas fa daciifun waay xadiidku siga may larayd daciif waay sanadan kaga sanadka daciif weeye qaala canhu nawawiyu imaamu nawowini meeray raximah llahu tacaala raxmatan waahisa waaxida laa yasixu lixtijaaju bi xadiidkaas in la xujeeysada ma ansahaw wa qaala meere imaamu nawowi wanaqala alimaamu shaaficiyu imaamu shaafici maha guuriyey raximahu llahu tacaala tadciifahu xadiidkaas daciifyooshay an ahlilcilmi bilxadiidi dadkii ahlulcilmiga haya xadiidkaki cilmi lahaayaa mutakhasisinta ilaa ku guuli markan xadiidka iraw almaau dahuurun laa yunajisuhu shay-un ilaa maa qayara dacmahu ow riihahu xadiidkaas daciif waaye maalmal xujaysada koreer imaamu nawowi taasna may imaamu shaafi dacfigaas ha ku guuriyay ahla takhasus ahla alcilmi bilxadiid majmuuc kitaabka majmuuc nawowi fiiri juska koowaad boqol iyo lixdan safadaa ku fiiri marka Eh, biyogi hob yariin hob nijaaska dhiida hob eh, horee ku nijaasi waayaan door soomalan fiiriyaw hooba badanyiinne idiyo- oyo ku door soomayaan mi nijaasi waayaan hooba door soomagna nijaasi waayaan kaasna ijmaacagaa daliilinga marka lama qulateen maylerhe wal qulataani lamad qulateen khamsumia ridlin baqdaadiyin taqriiban fil asaxi yalerhe lamad qulateen shan boqol waa qulataan lamad qulateen khamsumia ridlin baqdaadiyin shan boqol ratal oo oo baqdaadi e waay taqriiban suuro dhowaan fil asaxi ya taqriib waay taqriib markii leeyahay shanta boqol radal macnaa radalka radal baqdaadigi leeraawsada kiiladan oo kale waay haddii oo shan boqol ee meeli saara lamada qula teegna yani ya miisaanshi untaasaa indhakameew taqriib yani hal radala dhamami lam radala dhamanti maaha tahdiid maa taqriib ahaan waay fil asaxi fil wijil asaxi sida asaxga eh may baa la sheegay markun lamada qol- shanta boqol radal may lerey walka jara waay god dhudhun i rubaca jara dhiirirsheey bileersheyna dhudhun i rubaca jara Eh, may leraayihi wareegsheyna dhudhun i rubaca jara sede meelood men dhudhun i rubaca may lankaaseihe tuman ishan yalankaase tuman ishan rubac waay may leraayihi biyo may sheey may ka jaraana duuluhu diraacan wa rubucu diraacin umquhu diraacan wa rubucu diraacin carduhu diraacan wa rubucu diraacin yani dhiirirka hoos eh iyo dhii- dhu- dhiirirka cumqiga hoose iyo dhiirirshay iyo bileershayba eh, rubac i- iyo mayku ahaa dhudhun i rubac waay dhudhunka markuu maylankaase afar rubac waay dhudhunkii rubaaga kelka dar shan waay shan meelood man marka dhudhunkia diraacgi mayo afar rubacu rubaca kel hooblaka dar shanu cumqigii oo shan rubace dhiirirkii oo oo shan rubace bileerkii oo shan rubace shan haddii laka dhowo shan shan shan laka dhowi meega waay labaatan ishan waay labaatan ishan labaatan ishan haddii laka dhow haddina may nagadaase ha shan kale may nagadaase shan meelood man may waha labaatan ishan e waay shan meelood ma labaatan ishan boqol labaatan ishan waay boqol labaatan ishan a may laka dhoweey makhruju rubac oo afar ee laka dhowey afar boqol labaatan ishan laka dhowey afar meelood man labaatan eh may lankase Eh, afar meelood labaatan iyo labaatan siyeetun alankase siyeetun alankase waay siyeetun alankase Eh, siyeetun afar meelood siyeetun hal meel oo labaatan mayo afar meelood manshan ena maylankase yoon afar meelood manshan e maylankase yoona shan ishan ishan labaatan alankase siyeetun madun labaatan sagaalun boqol saas waay marku boqol saas boqol boqolka saas alankase waay saas alankase boqol labaatan ishan saas aba may kale la suubiyayhe wala may kale areena asrigun hati roognamay ba kamiisameyn maa yusaawi mia wa tisciina litran taqriiban boqol i sagaalon liitr biyo la-eg ya lamagulateng eh miisansho maa yusaawi mia wa tisciina litran taqriiban ama samee siata mukacabi duulihin xarfuhu thamaani wa khamsuuna sentimitr konton i siyeed sentimitr yani masaaha la-eg biika jara iyo leere lamada gulateen intaasaa laka sheegi wallahu subxaanahu watacaala aclam dirsigii lamaantaninka egi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu